kulan ay golaha wasiirada ku yeeshay magaalada muqdisho uu shir gudoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa si cad looga horyimid qorshaha kenya ay darbiga kaga dhisayso xuduuda soomaaliya ay la wadaagto islamarkaana ayan ogolaan doonin in dhulkaas soomaaliya lagu soo durqo wuxuu golahu sheegay in aanay lagala tashanin go'aankaasi oo uu yahay mid dhinaca kenya ku kooban wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wafdi uu ka mid ahaa oo uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha oo dhowaan kenya kala kulmay arrintan ay horey ugu gudbiyeen tallaabadaasi inayan ogolaan doonin hase yeeshee ay jawaab ka sugayaan dowladda kenya waxaa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku uu ka hadlay arinta derbiga dowladda kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda soomaaliya iyo kenya gaar ahaan magaalada beled xaawo ee mandheera dowladda mowqifkeedu arrintaas waa cadyahay derbigaas nalakalama tashan ma ogolin dowladda kenya maalin dhoweed markii ra-isul wasaaruhu la kulmay wafdi aan anugu la socdaa la kulmay arrintaas waa kala hadalnay waxay noo sheegeen inaysan arrintaasi jirin hadda markii daraad ay soo cusboonaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha wuxuu u wacay safiirka dowladda kenya oo aan u gudbinay cabasho rasmi ah oo ku saabsan derbigaas ah in aan arrintaas dowladda soomaaliya aysan ogolayn raalli ka ahayn jawaabna aan ka sugayno marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno arrinta derbigaasi waa arrin haddii kenya ay wadatana aanaan diyaar u ahayn oonaan nala kala hadal haddii ilaa yidhaahdana sidaan idiin sheegnana dowladda kenyana lagala hadlay jawaabteedana aan sugayno haddii ilaa yidhaahdo sidoo kale kulankaa la mid ah waxaa ku yeeshay magaalada muqdisho gudiyada arrimaha dibadda baarlamaanka iyo guddiga arrimaha gudaha iyo federaalka iyo guddoonka baarlamaanka waxaana kulanka uu muddo saacadaha qaatay aad looga dooday arinta ku aadan derbiga kenya ka dhisaysa soomaaliya taa oo iminka aad moodid in il gaar ah lagu wada hayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya rofeor maxamed cumar dalxa oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in loo yeeray wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee safiirka soomaaliya u fadhiya kenya inay hor yimaadaan baarlamaanka si ay jawaab kaga bixiyaan wararka sheegaya in dowladda kenya ay ku soo durugtay xadka u dhexeeya labada dal ee ku beegan inta u dhexaysa magaalooyinka beled xaawo ee soomaaliya iyo mandheera ee kenya
maaragtay buuxda horta safaaradda looga helo arrimo fara badan oo kutiri kuteen ah oo iyaga ila qaarkooda oo iyagana ay arrintaasi siyaabo kale ay udhigayaan si arrintaasi looga guungaaro iyo haddee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyagana ay si toosa howlahani mar hore dhinaca xukuumadda la rabay inay iyagana ay wixii hawshooda ama kaga aadan ama mas-uuliyad inay maaragtay tallaabadoodii ay qaadaan ama ay usoo bandhigaan shacbiga soomaaliyeed iyadana aan udhicin sidii la rabay marka intaba marka waa arrimo isdhamaystiraya baarlamaanka iyo xukuumaddana say u wada jiraan tallaabada la qaadi doono si dowladda soomaaliyeed oo hal dhinac iyada markaa abaaraysa oona ka turjumaysa dareenka shacbiga soomaaliyeed inuu noqdo qaraarka la qaadan doono si kastoo ay tahay hadalka golaha wasiirada iyo guddoonka maanta waxaa ka horreeyey tallaabo uu baarlamaanka shalay kaga hor yimid derbiga ay kenya dhisayso iyadoo la filayo in qaraar amaba go-aan rasmi ah uu ka soo baxo baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda maalmaha soo socdo taa oo laga yaaba inuu saameyn ballaaran ku yeesho xiriirka labada dhinac saynab abuukar v o a muqdisho